بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الخاتم رحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وamahadsan tahay walaale waxaan anigu murashax u ahay gobolada dhexe maamulkooda haddii alla idmo inaan madaxweyne ka noqdo waxaan taa u yeelay hadee sida uu qiyamku yahay waa in aad tijaabisaa oo waddanka adigu aada wax u baratay aada isku daydaa inuu horumar iyo nolol maamul iyo mid siyaasadeed ka bedelan midda uu hadda u sugan yahay uu ahaado goboladaasi waa gobollo dhib badan soo maray laakiin waxaan rajaynaynaa hadda in ay timaado dadkoodu si nabadgelyo leh inuu meel ugu wada jeesto kana shaqeeyo horumarka ay gobolladaasu leeyihiin sidaa daraaddeed murashax baan u ahay haddii alla ka dhigo waayahay ha marka xildhibaane maxaad is leedahay haddii aad ku guulaysato doorashada la geli doono gobolada dhexe waxbaad ka bedeli kartaa gobolada dhexe ilaa iyo maxaa kuu qorshaysan
waxaan leeyahay waxbaad ka bedeli kardhaa qof keligiisuna waxma qaban karo laakiin waxaa la doonayaa waa dawlad wanaag iyo cadaalad iyo dadkoo laysku geeyo ujeedadiisa iyo waxqabadkiisa marka hoggaan wanaagsan oo aan ka damacsanahay liajligeed waxaan hubaa in isbedel uu ka muuqan karo halkaa ayadaa waxaan rabaa inaan mar labaad ku laabto oo aan idhaaho maahan aniga keligay waxa wax qaban karaa iyo xataa inta la doorto ama maamulka waa dadkoo dhan waxaan jeclahay anugu inaan u diyaariyaa dadka in ay meel fikrad ay wada qabsadaan ka dhexaysa iyagoo dhan taasoo ku imaanaysa cadaaladda iyo nabadaynta iyo iyadoo loo jeesto dhanka horumarka lagana sii jeesto waxaala iyo wixii dib u dhigahaya marka isbedel ayaan maaragtay filayaa biidnillaahi lkariim waayahay marka ma kula tahay inaad ku guulaysanayso kolley musharaxiin kaleoo fara badanna waa jirayaan inaad kusoo bixi karto
waa filayaa aada iyo aad baan u filahayaa ilaahayna uga rajaynayaa ummadaydana maaragtay uga rabaa islamarkaasna haddii ay dhici weydo wax alla iyo wixii soo baxa waa aan taageerayaa oo waa la shaqaynayaa laakiin si demoqratic ah oo shariif ah ayaan jeclahay in aan u faysgareeyo raj aada u weyna waaqba
maxaa kaloo intaa dheer oo ka hadli lahayd xildhibaane
waxaan rabi lahaa inaan u gudbiyo shacbigayga degan gobolada dhexe fariin waxay tahay fariintaasi walaalayaal wax badan ayaa waxaa lagu soo jiray gobolada dhexe kala googo-naan isnacayb isdil oo dhiigdaadanhayay iyo wixii la mid ah marka waa waxaanu soo maray oo soo aragnay wax mindhaa idmanaana waa ay tahay waa ay tahay laga bilaabo hadda inaan u jeesano wixii dhan u ah dalka iyo dadka iyo horumar waan hubaa inay goboladaasi xag dhaqaale isugu filan yihiin marka ay helaan maamul wanaagsan iyo siyaasad wanaagsan oo lagu hogaamiyo siyaasaddaas oo uu dadku ka raalli yahay dadku ka raalli yahay cadaalad leh is-ixtiraam leh la shaqaynta inta kale oo ama dowlad goboleedyadaa ama dowladda dhaxa ah intaasi markay timaado waxaa imaanaysaa wax aada uga wanaagsan sidii in muddaada ay gobolada dhexe ku jireen marka waxaanu leenahay walaal walaalayaal waa heli karaa waana aan samayn karaa isbedel dhaabaan midda hadda aan ku jiro aan ayada ka wada shaqayno ilaahayna aan tawakalo
xildhibaan cabdicasiis sheekh yuusuf aad baad u mahadsan tahay mudane xildhibaan musharax waaya aadaa badan